hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal meel walba ay joogtaan isi walba maqalkayga idiin soo gaaraba halkaa naga dhagaysanaysaan waa warbaahinta isnaa siddeetan iyo toddoba dhibic todoba megaarta iskula soo dhowaada barnaamijka umuuraha habeenka oo toddobaadkii aadahan oo kale ka dhagaysataan warbaahinta toddobaadkana barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa habeenka ka shaqeeya wadista mootobajaajka ee ku dhaqan magaalada jawhar caasimada maamulka hirshabelle barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonta mid ka mid ah wadayaasha mootobajaajka ee magaalada jawhar iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada jawhar markaasi oo raahdooda ka dhiibtay sida ay u arkaan in ay gabdhaha kusoo biiraan wadista mootobajaajka ee u diyaargarow barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadan waa injineer saki waa markale barnaamijka umuudaha habeenka habeenka ku dhaqan magaalada jawhar ayaa ah kuwa inta badan noloshooda ka maareeya farsamooyinka gacanta haddaba sida horedhac barnaamijka aad ku maqasheen barnaamijka toddobaadkan waxaa imarti inoogu ah mid ka mid ah gabdhaha darwalada ee kaxeeya matooyinka bajaajka kusoo dhawo warbaahinta isnaa gaar ahaan barnaamijka umuuraha habeenka waan ku dhowahay aniga waxaa leedhahaa magacayga ismahaan maxamed saalax waxaana ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada jowhar
ismahaan bal inoogu warbixi shaqadan wadista mootobajaajka ee aad ka shaqaysato wallaahi aniga shaqada mootobajaajka waxaa igu kalifay waxay tahay xirfad inaan magaciisii oo isheega ii tahay maogaya aniga hadda wax aan bartayna ma ahan waa magaciisii wax aniga yacni oo xirfadayda ah laakiin aniga waxaan bartay neersin
waa gartay ismahaan goormee kugu dhalatay in aad ka shaqaysato wadista mootobajaajka wallaahi waxay ugu dhalatay yacni markaan arkay yacni baahiyaha yacni ka jiro yacni sheeg wadanka sababtoo ah wadanka waxaa jiro baahiyo gaar ah yacni qof walba oo wax bartay in uusan shaqo ku helaynin yacni qof walba waxaa arkaysaa dad badan oo bajilar ah neersin ah yani yani master degree haysta haddana aan shaqo haysanin marka aniga waxaan ugu kalifay in aan yani ii noqoto xirfad aan ku shaqaysto birka maalin aan caruurteydana aan ku maaraysto saas darteed ay ugu kaliftay inaan mootobajaaj aan ku dhex wado magaalada jowhar waa gartay ismahaan muddada aad ka shaqaysanayso bal inoogu warbixi aad ku dhex jirto wadista mootadan wallaahi muddaanku aan ku dhex jiraa adiga labada kun iyo labaatankii aan soo bilaabay ilaa abtuna waa wadaa oo maanta la maraayo labada kun labaatan iyo afarta wax oo caqabad oo hadda aan kala kulminay ma jirto maasha allah dhalinyarada si fiican ay iisoo dhaweeyaan maasha allah waa gartay marka hore aad baranaysa xirfadan wadista mootobajaajka halkee kasoo bilaawday wallaahi rag iyo dumar uma uma kala saarno shaqada shaqada waxa waa qof walbaba yacni soo ku fikiro waxaa arkaysaa rag badan oo yacni guryaha iska jiifo waxaa arkaysaa dumar badan oo guryaha iska jiifo yacni aniga maadaama aan ahay qof reere shaqa ah oo yacni isheeg aan jeclahay mar walba inaan isa bixiyo oo haddana ee xirfadee aan bartay ay tahayna nersin nersinkana maanta markaad yacni contracti aa saxiixdo oo lagu dhahaayo magaciisii isheegeen kontraktigaadi intaasuu ku dhamaa Ta- sidaas darteed ay ugu kaliftay in aan samaysto shaqa aan aniga leeyahay mootadana waxaa waa anaa iskale shaqadaasna anaa iskale yacni qof maanta kontrakti iga saxiixina ma jirto saas darteed ay ugu kaliftay inaan yacni mootada aan wado ka waran markii aad baranaysa wadista mootada wallaahi marka aan baranaya yacni ma yacni si fudud aan ku bartay maasha allah waa gartay een ma waxaa jiro goobo oo lagu barto markaasi aad kusoo baratay wadista mootada ama waxaa jiro dad macalimiin ku ahaa markaasi oo ku baraya maya gooba lagu barta hadda jowhar ma jiraano laakiin aniga yani iisheeg waxaa iskaga bartay yani iisheegeen suuqa dhexdiisa len ku bartay maasha allah yani waxaana fiican wax suuqa dhexdiisa lagu bartaa fiican alxamdulilah halaha aan wadane qofna jug kuma siinin qofna kuma garaafeenin anina garaafi ma iisan igu gaarin alxamdulilah muddo intee la eg ayay kugu qaadatay barashada mootada wallaahi mootada horta markii la baranayo yani ii sheegeen waxaa fudud hor- hor- hore le inaa u socotaa fudud mooge marka gadaal inyaatarka aad iyo aad yani dadku dhibeyso yani aniga waxay ugu barar waxay ugu qaadatay muddo laba maalin saddex maalin ah
waa garta een ismahan sidaan ognahay waxaad ka shaqeysaa xaafadaha een magaalada tani jowhar mararka qaar waxaa jirta bulshada in ay dhaleecaan u muujiyaan gabdhaha markaasi wadaayo mootobajaajka ma la kulantaa dhibaatooyinka noocaas oo kale wallaahi aniga hadda wax dhaleecayn ah oo la kulmi ma jirto sababta oo ee tahayna waxaan ahay qof magaalada si fiican loogu yaqaano horeyna ugu soo shaqaysatay yacni ii sheeg een maada- een xirfadan oo nersinka oo aan bartay horena aan ahay qof yacni magaalada ku- ku- ku- ku- u shaqayn jiray bulshada mar aan iibi jiray farmashi mar aan ka shaqayn jiray isbitaalkaas marka maasha allah bulshadii maasha allah aniga si fiican bay ii soo dhaweeyeenba oo dad qof walba wuxuu idhaayay maasha allah soo dhawow qof shaqaysanaysaa tahay maasha allah gabar wanaagsan hooyo wanaagsan qof shaqaysanaysa shaqada ka go-an tahay ayaa tahay soo dhawow marna qof ii ca- oo i carqaladeeyay mana arkin qof walba soo dhawow loo idhaayay ani
waa garta ee gelimada aad shaqeysa ama waqtiyada aad gasho wadista mootada aniga hadda subaxii laba saac ilaa iyo toban saac waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka oo nersina ahay registration aan qoraa laakiin hadda waxa aan wadaa yacni mootada yacni toban saac markaan kasoo baxo ilaa iyo maqribadii oo maqribadii aan guriga ku dukanaya intaasaa wadaa laakiin badanaa mootada hadda waxaa aan wadaa jimca iyo khamiis maadaama jimca iyo khamiis aan shaqaynin
waa gartay een maalmaha jimcaha ama khamiista ma ka heshaa lacago kuugu filan markaasi wadista mootada ها الحمد لله جماعة خميسة ما شاء الله جماعة وكل هرت ما شاء الله دتك موت ذا بجعلني رير جوارك ما شاء الله قبل أصحابتي ذو أسوى عان يعني شيء ضد مقالي جوك هذا مالتاس ضد يعني هذا سبرو ضد معناه وحوا في ملك ذو سمين ما, ما شاء الله هل كمالنا جماعة ذو حبي قل دين تابع أنا أنا بال أنشقينا ما شاء الله مال جماعة ذي خميسة وكتشتاو
waa gartay een ismahan ma jiraan bulsho markaasi kuugu dhiirigeliso inaad horay usii wadato shaqadaada haa maasha allah bulshada magaalada jowhar aad iyo aad ay ugu dhiiriyaan qof aan idhalicayna ma arkin qof walbana hore u soco dhahaa yacni ii sheeg intaasna waxaa keenayso kartida iyo dadaalka aan aniga muuji iyo aniga oo ah noqdi qof meel iska soo saari maanta haddaan qof meel iska soo saari aan noqonin oo yacni gacanta aan hoorsado yacni yacni leema dhihi lahayn macnaha shaqayso laakiin aniga waxaa ahaybo qof reeri shaqo ah waa gartay een ismahan markii aan u wicino dhanka een ciladaha ku imaan karta mootada sidaan ognahay birta inta badan ama mootada ama ha ahaata ama gaari meel walba uu ku imaado waxaa ku timaada cilad farsamo dhanka markay noqoto taayarka ama waxyaabo kaleente markii aad ciladahaas oo kaleento la kulanto maxaad isku xalisaa wallaahi horta maasha allah soomaali wuxuu ku mahmaadaa bir qabow jin qabow yacni bir markaa wadato waa kaa halaabaysaa iyadoo nadiifay iska halaabaysaa laakiin aniga alxamdulilah wiilasha walaalaheeya suuqaas ila joogo maasha allah si fiican ay caabiyaan teeda kalena aniga horta maasha allah lugumaba iga baqdabo oo waxaa jirto lugaha yacni mid raqiis ahoo ii sheeg oo kamadaari la dhaho iyo mid oo yacni oo qaali ahoo tube la dhaho marka ani tubekaasaaba iska xirtaabo maadaama wiilasha walaalaheyna yacni aysan igu dhibtoonin maanta maalin mar walba markaa wada taagantoo yacni lukaa baqdana waxawaa lagu dhibsanaa aniga si aanba lee dhibsaninbo aniga maasha allah waxayga waa ka taxardiraa birna maanta haddee macnaha iga halaawdane shay cusbaa iska gishtaaba see biri ciladaas ay ugu soo noqonin marka maasha allah wiilasha walaalaheyna aad iyo aad ay i caawiyaan oo yacni maanta haddaan xataa oo qof aan wadada ku sugaayo oo yacni ii sheeg een xaafad aan taaganay waxaa leedhaha hay tooreyso maxaa kuugu dhacay haye maku caawinaa mootada maa ka halaysan marka maasha allah garab weynaan ka haystaa dhalinyarada magaalada jowhar siiba mootaaleyda waa gartay een ismahan ma gashaa safaro ka baxsan magaalada maya safar magaalada ka baxsan ma galo yacni ma sheegin qof ehelkeyga haddaa qaadayo kale oo yacni aan soo noqonayo safaradii igu dhedheeraayo aan mooto aan ku tagana waxay ahayd yacni ii sheegeen tuulooyinkan ii sheeg maxaa la dhahaa mayungaale iyo calwaraabey ii sheeg libiga xaanshooley ilaa elboorka maoge iyo qalimow oo le- mar- oo mararka qaar aan dad familkeyga aan u wado oo ila soo noqonayo maogee tuulo aniga aan qof inaan safar safar qaado oo yani soo noqonayo ma jirto qof ehelkeyga inuu ila socdo oo markaas aan qaado magaalada maka dhex baxo maxay tahay fariinta aad u dirayso gabdhaha kale ee ku dhageysanaya wallaahi gabdhaha kale fariinta aan u diraa waxay tahay inala shaqaysto yani waxa waaye gabdhaha yani ii sheeg ehen waxaa ku xiriiro caruur waxaa ku xiriiro yani ehelkooda yani waxa waaye ii sheeg ehen yani inay shaqaystaan meel iska soo saaraan hadda hadday yihiin yani kuwa wax bartay oo iskuulka ama jaamacadda heer sare ka gaari waa in ay samaystaan xirfad yani xirfadda yani waxay noqon kartaa yani mootowadow keliis ma noqon karto waxay noqon kartaa cilaansaar waxay noqon kartaa inay bukyeer furato waxay noqon kartaa inay yani gabadha meel walba iska iska soo saarto gabadha waa in ay xirfad barataa biri ka maalin iyada ee leedahay ee ku shaqaysataa yani waa gabadha in aysan isku aaminin yani ishe contracti wax la dhaho contracti wax la dhaho wuu dhamaanayaa biri waxaa lagu leeyahay contracti wuu kaa dhamaaday iska bax marka xirfadaada markaad barato cilaansaaruhu hadaad noq- hadaad barato yani waa kaa dhamaatay ma lagu dhahay harqantiluhu hadaad barato waa kaa dhamaatay ma lagu dhahay mootobajaaj hadaa wado waa kaa dhamaatay ma lagu dhahay xataa hadda waxaa jiro baabuur yar yar oo soo baxay oo baabuur taraaxadoo kale oo gabdhaha loogu talagalay oo yani ku shaqaystaano marka haluu soo yaaco marka xirfad hala barto waa gartay in ismahaan gabdhaha qaar waxay yidhaahdaan in wadista mootada waa shaqo adag oo aanan dumarka inta badan ka shaqaysan karin fikirka noocaas ah gabdhaha qabo maxaad ka aaminsan tahay wallaahi waa wallaahi horta wax walba markii la bilaabayo waa adag yihiin yacni waxay rabtaa dulqaad yacni wax aan adkeen maba jirtaba waxa kow markii la galayo waa adag tahay waa ku rafaadaysaa waa ku dhibtoonaysaa laakiin markaad dhex gasho ee kaa go-an tahay yacni waxa waaye waa fududahay marka wax walba waa adag yihiin bilowga laakiin waxaa yacni aad yacni aad yacni dheeftiisa aad dhiminaysaa sheyga markaa u dhibtooto marka gabdhaha waxa waaye wax walba inay iisi ku bartaan ee fudeed ku bartaan ay jecel yihiin marka wax walba shaqo walba ood ba- oo yacni aad baranayso ood gacnaha aad la galaysana waa adag tahay marka haloo dulqaato yacni mootowdowna wax adag hadda ma ahan aniga alxamdulilah waaba ku raaxaystaabo yacni markaa wadayna waaba ii baxdaa maasha allah mar waxaa isoo martay magaalada aan ka xishoo jiray maas aan xiri jiray yacni dadka aan iska qarqari jiray hadda yacni alxamdulilah waxa waabo ma- maasha allah si fiican u wataabo mootada ma aan ka xishoodoba waa gartay in ismahaan markii aad ku biiraysay wadista mootadan ka waran dhanka waalidiinta ma jiraa wax aqbada aad kala kulantay ama wax dhiirigelin ah maya ani waalidkeyga yani wax caqabad oo maanta a kala kulmi ma jirto keliya waxaa la dhihi jiray yani sheegeen mootada intaad ka baranayso dad ha saarin yani ha ku jajabin yani maxaa la dhahaa sheegeen dadkan waa iska iska dadka waa iska dhib badan yihiin sababta waalidkan waxa waa adigu ku dhalay wax walbuu ka ogahay yani sheegeen waalidkeyna mooto wadi ma dhihin hana wadan ma dhihin keliya waxaa lagu dhihi jiray yani sheegeen oo ducadeynaa qabtaa yani taxadir taxadir bes yani anigana weligeyna midda kale oo aniga aan ku badbaadayan waxay tahay seedkayga ku dhintaa yani seedkayga meelna kagama baxo yani mootada markaa wada aniga seedkaygan ku socdaa xataa baawur weyn aniga hadduu igu imaado kama leexdo seedkaygan ku dhintaa sababtoo seedkayga haddaa seedkayga ka baxo oo qaldamo wixii ugu imaado micnaha yani ii sheeg anaa anaa is yeelay mar walbaba waxa oo yani aan ku taxadarayo oo intaasoo soo oon sano aan wadana ay waxba iguma gaarin alxamdulilah haddana ilaahay wax iguma gaarsiiyo inta muslimna ilaahay wax kuma gaarsiiyo oo gaadiidka wado marka gaadiidka markii la wadaayo waxaa loo baahan yahay deganaan iyo maxaa la dhahaa ii sheeg een iyo inaad yani ku socoto seedkaada soomaalida waxay ku mahmaadaa ninkii orod kugu dhaafo tar- yani adeegana waxa ku dhaafay yani maxaa la dhahaa tartiib yani yani qofkan waa orodaya hakadaba hada- hakadaba ordin yani ii sheeg een waxaa waa ninkii teersu kugu dhaafo adina birma ku dhaaf waa yani tartiib u soco macnaha
Een, fariinta kale aad u gudbinayso waalidiinta ee markaasi waxaa jira gabdho badan oo jecel inay ka shaqaystaan farsamooyinka noocaas oo kaleente fariin aad halkan ugu dirayso ma jiraa adigoo ka faa'iideysanaya jaaniskan wallahi aniga waalidiinta soomaalida waxaa u dirayaa gabdhaha inay dhaafaan hadday shaqaysanayaan hadday weriye noqonayaan hadday yani cilaan saar noqo ay baranayaan hadday harqaantalow baranayaan haddee yacni gabadha wax walba waa qaban kartaa ragga soomaaliyeed waxa ee wax ee waxa ay qabtaan wax ka badanaa qaban karnaa sababtoo ah yacni shaqada nin iyo naag ma kala lahan shaqada waxay kala leedahay yacni bes dulqaad yacni inay kaa go-an tahay bes yacni waxaa arkaysaaba gabdho badan oo yacni ii sheeg oo ka oo ka shaqo badan ragga sababtoo ah soomaalidana waxa waaye boqolkiiba sideetan waxaa soo korisa hooyo yacni inta oo odiga soo koriyaaba iska yar marka wadankan waxa waaye badanaa gabdhaha lee shaqeeyo badanaa gabdhaha lee yacni ii sheeg ah, yacni ragga waa ka fursado badanaani marka gabdhaha waxaa leeyahay hala shaqaysto hala soo dhawaado yacni ii sheeg een, jiif jiifkan iyo maxaan ku dhahaa birikamaal haduu yacni yacni ninka ku qaba calafka u dhamaado yacni yani ilmahaada yani ishagaargaa qaybinin ninkii ku qabo hadduu dhinto berika maal ilmahaada yaan yani toban iyo labo cid yaa la siinin yacni noqon mar walba uu qof ayadi- ay- ayada guri degan oo macnaha ayada loo soo hirto oo ayada shaqaysato oo ayada yacni isku filan sababto ah marka maanta markaa shaqaysato haddaa ninkaas kala tagtaan gurigaa sidaada baa u deganaanaysaa haddaad yani ninkaas oo geeri ee ku timaadana gurigaa sidaada baa u deganaanaysaa sababto ah yani isha gurigaas maka ma kala fardhoomaayo laakiin maanta adiga markaad yani yani fadhigaada lacag aa ku sugayso oo adiga aa noqonayso qof biil qaato yani beri adiga yani yani meel ma saarneed waxaa tahay qof hore u baxaayo marka waa kaas gabdhaha waxaan leeyahay hala shaqayso haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada jawhar ee gala qaybgalay barnaamijka ah ayaan wax ka weydiiyey sida ay u arkaan in ay habeenka kusoo biireen wadista motobajaajka kusoo dhawo barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaaga waa dhawahay magaceyga waa asmo maxamed xasan waa dhawahay barnaamijkan waa ku dhawahay aad iyo aad asma sidee u aragtaa in gabdhaha ay ka shaqaystaan wadista xirfadda ee mootobajaajka
wallaahi an waxaa u arkaa inay tahay mid wanaagsan oo bulshadana u baahan koos yacnii maanta qof oo maanta shaqadan caloosha hooyadiis lasoo baxaa ma jirto xirfad waa wax- waa wax la barto waa wax la bara karo een xirfadda qof ay u kala baxsan tahay ma lahan rag iyo dumar wax walba ay baran karaan
waa gartay een, ka waran aday fikir ahaantaas saa u aragto een, gabadha markay mootada wadayso iyo wiilka markuu wadaayo farqiga u dhexeeya wallaahi an waxaa isleeyahay yani farqi aada u weynaa u dhexeeya koos maanta haddee mootadii dhanka dambe ay ka buuxsan tahay taa raggii waa ag fadhiisan karaa maleedeed laakiin gabar markaad ag fadhiisatid kalsooni aada iyo aada u weynoo buuxdaad isu qabtaa koos yani waxaa isleedahay qofkan wax kaama dhibaa laakiin ragga ag fadhiisanaa markaa isdhehed waxaad dareemaysaa yani inaa isku ciriirsan tahay barbaleem aada u weyn inuu kaasoo gaaraya qalbi ahaantaada waa gartay een, ka waran habeenka kale ee aaminsan inay gabdhaha aysan ku wanaagsaneyn wadista mootada maxaad ka leedahay walahi waxaa ka dhihi lahaa xirfadda ciday u kala baxsan tahay malaho moodadaas iskaaga yaacaan dhihi lahaa because qof walba xirfaddaas way baran kartaa een, qof qof oo oo attack ku attack garaynaysa ma jirto qof oo yacni effect u geysanaysana ma jirto moodada bajaajka qof walba way wadi kartaa maanta boqolaala gabdho maasha allah oo moodadaas wada ayaa jirto ka shaqaysanayaan jirto arsaaqadaas meel walba oo ilaayay geli alxamdulilah moodadaasna way wadi karaan hadday fikrad khaldanka aaminsan yihiin moodada bajaajka way wanaagsan tahay waditaankeeda ma ahan mid- mid fikradeeda ay khaldan tahay intaasaa dhihi lahay gabdhaha adiga kan asma ahaan ka waran markii aad raacayso gabadha dumarka ah iyo markii aad raacayso een, wiilka maxaad dareentaa haddana yaasa raacdaa markaad oo- wallaahi inta badan waxaa dareemaa horta inta badan waxaa raacaa raggaa raacaa because mootada dumarka aad ma uga badna mana ku baraarugsana waxayba ka aaminsan yihiin fikrad khaldan inta badan ani raggaa raacaa because ragga yacni mootooyinka inta badan isdhaafdhaafaa waa ragga dumar haddaa la dhaho waa hal iyo labo waxaan dhihi lahaa dumarka mootada noogu soo bataa ragga yacni ma ag fadhiisan karno inta badan ma la sheekeysan karno laakiin markaa gabar la socota ama mootadas la saaran tahay adoo yacni fresh aad tagaysaa oo waqti qaadanaysid gabdhas laakiin rag saa doonta ma uu sheekeyn ma uu sheekeyn karto kusoo dhawo warbaahintiisna adigoo ku bilaabaa magacaaba aan ku dhowaa walaal maxamed xasan maxamed sidee u aragtaa haweenka kaxeeya mootooyin bajaajka wallaahi waa wax wanaagsan wallaahi shaqo rag iyo dumarna u kala baxsano raggana way shaqaysan karaan dumarkana way shaqaysan karaan moo dumarka soomaaliyeed waxaan leeyahay ragga wixii qabanayay wi- inay qaban karaana xaqiiqsana ma fahanti waa gartay een, adiga ma kamid tahay dadka raaca mootooyinka een, haweenka ay kaxeeyaan haa waa raacay handiwadaag ilaa horseed maasha allah sida ragga oo oo u wadaan ay u wadaan miyay rag ka baxaan wiilkana way ka baxaan moo waa gartay een, gabdhahaasi maxaad dhiirigelin aad ujeedin laheyd iyo gabdhaha kale intoo daneynaya markaasi inay ka shaqaystaan wadista mooto bajaajka wallaahi waxaan dhihi lahay gabdhaha shaqo ma kala baxsan rag iyo iyo dumar ma u kala baxsano waxaa- waxaan dhihi lahay fadhiyaalay koce hala shaqaysto Ka- wallaahi shaqana horta shaqeeya waa ma fahamte rag iyo dumarna ma u kala baxsano gabdhaha waxaan leeyahay waa inaa hore u socdaan waa gartay een, ragga qaaraa waxaa dhahaan mootooyin ay gabdho kaxeynayeen sidee nafteena uga aamini karnaa fikirka noocaasi adiga ma la qabo wallaahi inay fikirkaas maya ma ula qabide waxay waxaan aaminsanahay ragga horta waxaan bir waa birna waxaa waaye nasiib waa mo- ama ragga awada ama dumar awada seemi iyo waa marka waxaan dhihi lahay haweenoo soo kacee shaqaysta gudahaan intaasi aan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka umuuraha habeenka aan toddobaadkan ugu hadlaynay habeenka kaxeeya mootobajaajka ee ku dhaqan magaalada jowhar intuu socday barnaamijka waxaana socodsiinaysa anigoo azahre cabdixuseen dhanka iyo farsamada injineer saki soo saaraha waa isla aniga tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan midcinkiisa sida iyo amaano allah
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bay baylin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka